haatanna kusoo dhowaada ah barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waa kan ibraahim xasan daandure iyo weliba cashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaal qurux badan oo gaaban ayaan ibraahim ku bilaabaya barnaamijka waa dhambaal mehera waxaana uu ka yimid abe qaasim maxamed xirsi iyo abe cabdulaahi xasan waxa uu ku magac dheer yahay bagaxe iyo hooyo foos faarax maxamuud abti cabdulqaadir faarax maxamuud iyo abti cabdifataax faarax maxamuud iyo habaryar nasra faarax maxamuud waa dhammaan ilmo faarax maxamuud habaryeer leyla ku jirta faarax maxamuud iyo habaryeer anisa faarax maxamuud iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan baa layidhi waxay hambalyo u dirayaan cabdulqaadir qaasim maxamed iyo najma cabdulaahi xasan oo meherkoodu uu toddoba iyo labaatankii bishan juulaay ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban uu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin meherkaasi waxaanu ugu ducaynaynaa in eebbe uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgal loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray dhammaan reer xirsi axmed siraad canshuur iyo waxay yidhahdeen dhammaan reer sheekh daahir iyo aabe xirsi axmed siraad iyo hooyo zahre sheekh daahir tufaax xirsi axmed iyo aanise xirsi axmed iyo roode xirsi axmed iyo nasri xirsi axmed cabdiqadar xirsi axmed mubashir xirsi axmed iyo mubaarak xirsi axmed iyo hooyo zahre maxamuud cawl iyo waxay yidhahdeen maryamo xaashi guraar iyo carruurteeda iyo dhuuh axmed xuseen iyo cabdiwahaab sheekh axmed saalax injineer borow iyo kamas faarax waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan nastee xirsi axmed siraad iyo waxay yidhahdeen afadiisa marwo nimco macalin maxamed oo gabare ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen waaf dhuug gabadhaasina waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen caaisha nastee xirsi ducaduna waa daadihiyaasha barnaamijkay leeyihiin caashaaye cashe waxaan ugu duceynaynaa in eebe uu ka dhigo midii soo weynaata dal dad iyo diinna waxu tarta dhambaalkan xiga waxa uu ka yimid cabdiweli yaxya ciise iyo cabdirasaaq xasan xaaji iyo cabdixakiin abshir axmed iyo cidruus maxamed aadan waxa uu ku magac dheeryahay gandi iyo siciid cabdulaahi axmed waxa uu ku magac dheeryahay laameer iyo xaaskiisa maxamed cabdi xaashi farax cabdi maxamed iyo cabdinaasir khaliif siciid iyo maxamed cabdiraxmaan xasan sahro xasan saciid iyo ubax cabdi maxamed samiiro cabdisalaan warsame xasan cabdulqaadir gaas iyo asxaab kaloo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadinaan lasoo koobi karin hawada u marinayaan maxamed cabdi maxamed oo ku magac dheer doodi iyo marwadiisa rashiido cabdulaahi aw yuusuf oo arooskoodu ka dhacay magaalada garoowe ee caasimada puntland taariikhdu markay ahayd siddeed iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay juun waxa ay leeyihiin waxaan ugu ducaynaynaa wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta ugu horreysa ee dhegeystayaashana u soo qabanayno wax dhintaad ka sabirtaa rajana waa la dhowraa waa codkii cabdiqaadir mayow abuukar buunis
intaad ka samaysaa rajo waa la dhowraa waxintaad ka samaysaa rajo waa la dhowraa waxilumayna doondon ayaad isdiirigelisa wax dhintaad ka samirtaa rajo waa la dhowraa samirta raja waa la dhowraa waxay lumaynaa goongoon ayaad isdhiirigelisa waxay lumaynaa goongoon ayaad isdhiirigelisa dhaban ceel tagaynban geelku dheel miyahayo adalan dol haradan abkadhiganaya dhaban ceel tagaynban gelku dheel miyahayo adalan dol haradan abkadhiganaya kici weyday sidaan rabay dhaawacayba dilaaco adhici weyday sidaan rabay dhaawacayba dilaaco waa dhaboobay jacaylkan dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye waa dhaboobay jacaylkan
waa tahay intaas haddaan kaga gudubno codka fanaanka cabdulqaadir buunis dhinacii dhambaaladan mar kale ku noqonaynaa ibraahinow dhambaal qurux badan ayaan hayaa ayaan ku hormaro waxa uu ka yimid dhambaalkani ayeeyo nuuro togane iyo adeer sayid cali xasan iyo habaryaaro deeqo goley cabdifataax cabdulaahi xasan iyo nimco cabdulaahi xasan iyo faa'isa cabdullah xasan iyo ibraahim daa'uud cabdalla waxa uu ku magac dheeryahay sayfudiin maxamed khadar xaaji ismaaciil iyo dalmar xaaji iyo cabdifataax cali aadan iyo ismaaciil cali xaashi cabdinaasir nuur cusmaan waxa uu ku magac dheeryahay talaata waa taa iyo xasan salaad daahir waxa uu ku magac dheeryahay xasan bashka iyo maxamed cabdinuur colaad waa hanaad iyo cabdikariin bashiir waxa uu ku magac dheeryahay aboor iyo sidoo kale cabaas qaboowe iyo yaasiin maxamuud cibaar waxauu ku magac dheeryahay macalinka iyo saalax cali xasan iyo cabdinaasir cali xasan waxay kala joogaan sweden australia u k holland germany mozambique kenya iyo soomaaliya meel kasta waa la joogaa waxaana ay hambalyo aroos u dirayaan lamaanaha kale ah cabdulqaadir qaasim maxamed iyo najma cabdulaahi xasan oo jooga magaalada baris ee dalka faransiiska arooskoodana uu khamiistii aanu soo dhaafnay ee toddobiiy labaatankii bishan julaay waa taa qoraal baa lasoo raacay oo loo gabyo ibraahim balaan isku daya inaan akhriyo ruux kula dadoo kula diinaa dugsi laga dhigtaa marwo daacadoo kula u diirnaxdaa dumar laga xusha haye darajada adduuna dad isguursada ku dakeeya arooskana ku dega oo ducadeenna hela sokeeyo iyo xigaalba guurkiinna lagu wada farax isku wahara bay leeyihiin oo faraxadda ku taama inta noloshiina ka dhiman ubad khayr qabana kale hele baa layidhi aamiin si fiican ayaa u aqrisay dhambaalka xigo haddii aan soo qaadanno waxau noogu yimid asad kuluc warsame iyo aabe kuluc warsame dhege iyo xasan nuur shakul iyo waxay yidhahdeen mawliid bayaxow afrax iyo sadiiq sheekh daahir jaamac iyo xuseen macalin xasan iyo cabdiqani xasan nuur iyo sheekh aadan maxamed faarax cadde iyo waxay yidhaahdeen farxiyo sheekh daahir jaamac iyo hodan sheekh daahir jaamac iyo nasre xasan nuur shakuul iyo axmed xasan nuur shakuul dhammaan waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan sheekh cabdishakuur sheekh daahir jaamac iyo waxay yidhahdeen marwadiisa faadumo sheekh cabdinuur dayib oo ku aqalgala bay yidhaahdeen gaalkacyo waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina kala kulma bashushi barwaaqo ee banheedi kale si ubad qalqaba aamin ayaa leenahay anigan amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan xiga haddaan soo qabto waa tahniyad waxaana diraya baa la yidhi dadka kale ah cali cumar tarabi iyo xirsi cumar tarabi xasan jaamac tarabi cali jaamac tarabi iyo cabdulqaadir jaamac tarabi cumar cali cumar cabdishakuur cali cumar iyo mascuud xasan jaamac tarabi iyo axmed xasan jaamac tarabi iyo bukhaari cali jaamac tarabi cabdiraxmaan cali jaamac tarabi iyo najiib xirsi cumar tarabi iyo injineer cabdallah ashkir cumar trabi iyo shaafici cabdulaahi jaamac trabi iyo cabdulqaadir gamaadiid iyo ibraahim sheekh cumar iyo cabdinajiib ganceed maxamuud iyo maxamed xasan jaamac wuxuu ku magadheeryahay injineer trabi dhammaan dadkana waxay kala joogaan dalka iyo dibaddaba waa la jiraa baa layidhi waxaanay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan saddex aroos baa la yidhi waa tahay waxaan ka helay sida loo soo jamciyey waa dad aada u fikray saddexda aroos waxay kala yihiin arooska ugu horeeya waa cabdinuur xirsi cumar iyo aroosada idil xasan oo ku aqalgalay dhuusamareeb waa arooska koobaad arooska labaad ee dhammaan reer tarabi iyo asxaabta kale ku jirta dhambaalkan ay u dirayaanna waxay kala yihiin ciise cali cumar tarabi iyo aroosada xamdi cusmaan xabeeb oo ku aqalgalay magaalada gurceel waa gartay arooska saddexaadna waxa uu dhex maray xasan cali jaamac tarabi iyo aroosada fawziya macalin ciise oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ducada waa xaggiin ibraahim oo saddex aroos oo midna uu ka dhacay dhuusamareeb midna uu ka dhacay guriceel midna uu ka dhacay magaalada muqdisho hal asxaab oo ku wada qoran dhambaalkan ayaan u wada diraysa marka bal u ducee ducada mar haddii xaggiina la waxaan baryaynaya saddexdaasi aroos waxaan leenahay arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashi barwaaqa ee bana udan kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin waxaan sugaynaa marka awlaadda haddii alla idmo u dhalan doontana inaan halkan magacyada loogu bixiyo wiil baa dhashay gabar baa dhalan magaca soo bixiyana waan sugaynaa haddii alla idmo dahab lamoodiyey doraato maxaan ku doonay haye hadda qof walbo qof jecel siduu doono wax u dhigtaa haye nin walba waa sidii dareenkiisa ka turjumayu hadalka u dhigaya iyo gabar walba haye waa garta haye ka gudub codadkii macaanaa ee cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan ku soo dhowaada
nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataaye waa u dog dabataaye nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabataaye waa u dog dabataaye Dorado maxaan ku doonay daraato daraato daraato daraato maxaan ku doonay
nin dabaalanayo jojinaayo wadaamo nin dabaalanayo jojinaayo wadaamo hadduu rob darooro hadduu rob darooro nin dabaalanayo jojinaayo wadaamo nin dabaalanayo jojinaayo wadaamo hadduu rob darooro hadduu rob darooro madareema qoyaane dabkii cashaqu madareema qoyaane dabkii cashaqa maku gubay maku gubay maku gubay maku gubay maku gubay maku gubay madareema qoyaane dabkii cashaqu madareema qoyaane dabkii cashaqa maku gubay makugube makugube makugube makugube makugube damaqday dahab lamuudiyey daraaday daraaday daraaday daraaday maxaan ku gadhay daraaday daraaday daraaday daraaday maxaa ku gadhay
dadka wa iska xidhnaaye naftabayla sitaan dabaduu hayadkaayo naftabayla sitaan dabaduu hayadkaayo dadka wa iska xidhnaaye dadka wa iska xidhnaaye ku dawalahay runtii cashaqa ku dawalahay runtii cashaqa mahantiyey
duraato codadkii cabdulaahi cumar xarago iyo kansi xaaji aadan haddaan intaas kaga gudubno waxaan markana u noqonaynaa dhinacii dhambaalada dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray caasho axmed muuse cabdi saayiq iyo waxay yidhahdeen ayaanle cali cabdi saayiq iyo axmed saki yaasiin gahnuug iyo xasan yaxye iimaan iyo axmed yaasiin cali cusmaan iyo axmed nuur yuusuf iyo maxamed muuse cidiid maxamed maxamuud mahdi iyo maxamed cali ismaaciil iyo cabdiraxmaan xasan cabdiraxmaan iyo mawliid ciise daa'uud iyo maxamed cabdi gaas iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan jihaad iyo mustafe cabdulaahi axmed iyo mustafe maxamed muuse iyo mustafe qays cali khayre iyo waxay yidhahdeen naasir daacad iyo cabdicasiis axmed cali iyo mustafe maxamuud iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan farxaan caydiid cabdi iyo waxay yidhahdeen najma khadar xasan oo meherkooda uu ka qabsoomay hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaan meherkaasi ee badan kaga baryaynaa inuu idin horseedo nolol raaxo badan iyo guur aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamin ayaan leenaha aniguna anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkana waan idin salaadnay bahda v o a ayaa lagu soo bilaabay gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijkan balyada iyo heesaha waan idinka guddoonay marka xiga baa layidhi annagoo kale ahee waa maxamed axmed xuseen iyo cabdiraxiim axmed ciise iyo axmed cumar muuse iyo maxamed cabdirashiid yuusuf iyo garaad cabdiraxmaan axmed iyo mustafa ismaaciil muuse cabdulaahi samadoon cumar iyo cabdiraxmaan maxamed obsiye waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan arooska maxamed maxamuud cabdulaahi iyo nimco mustafe saleebaan oo koob iyo labaatankii bishan julaay ee sanadkan laba kun toddobiyo tobanka arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaanu ilaahay uga baryaynaa bay yidhaahdeen inay noqdaan reerkii lagu nastay ee lagu nagaado waa ta inay kusoo luuqayaan baa ka dhineed waa heestii hibay qaado dhowr fanaan baa isku weedaarta heestaasi laakiin reerkii lagu nastay ee lagu nagaado wadajiree nabadgala ah allah ayuu idinka yelwelihin annagun waxaan leenahay aamiin aamin ayaan leenahay xaggii heesaha waxaan soo qabanaynaa codkii hodan cabdiraxmaan iyo heestii amoore sidaad u tiri iyo siday u qaadays ibraahimna waxaad moodaa inay isku yaro dhadhow yihiin waxaan islaa ibraahim hayo badahaasuu ka baxay ilan weli waad dhex taaganta
koley caasha amoore markaad maqasho adiga laftaada waa
aad ba ugu bogaayay waxbay ku xasuusay
sidaad u tiri iyo siday u qaadayso waxbaa isu keeqa qabta marka waxaan isiri le badaha lagamaba baxaba haddaad dantaanna igu dar ibraahim waxba kama qabo waa bada wanaagsan
Thank you.
dhambaalada haddaan mar kale dhinacooda jalleecino asalaamu calaykum waa lagu soo bilaabay asxaabta v o a wacalaykum asalaam waan idin leenahay si gaara baa layidhi waxaan u salaamaynaa qaybta hambalyada iyo heesaha waa tahay waan idinka guddoonay marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah dhammaan reer xirsi axmed siraad canshuur iyo dhammaan reer sheekh daahir aabe xirsi axmed siraad iyo hooye sahro sheekh daahir iyo tufaax xirsi axmed iyo anise xirsi axmed iyo roodo xirsi axmed nasri xirsi axmed iyo cabdikhadar xirsi axmed iyo mubashir xirsi axmed iyo mubaarak xirsi axmed iyo hooye sahre maxamuud cawl maryamo xaashi guraar baa la yidhi iyo caruurteeda dhuux axmed xuseen iyo asxaab kaloo fara badan waxaa kaloo ku jira cabdiwahaab sheekh axmed saalax dadkan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo aan la soo koobi karin u dirayaan lamaanaha kale ah bay yidhaahdeen mudane bay yidhaahdeen nasteex xirsi axmed siraad iyo afadiisa marwo nimco macalin maxamed oo ay gabadhi ugu dhalatay ismaamulka soomaalida ah ee dalka ethoobiya gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi caayisha naste ee xirsi axmed ducada waa xaggiina cayaartoyda soomaalida waxaan ka maqli jiray in la yidhaahdo baaskuwaale maantoo dhan baskuwaale baaskuwaale miyuu ahaa haye maantao dhan darbaduu wadaya soo ma goolkaas maanta dhan hadda halkay taagantee ducada waa xaggiina ducada waa xaggiina ducada waa xaggiina marka annagan waxaan leenahay ducada dhinaciinaan usoo riixnay u duceeya gabadhaasi caayisha nasteexa xirsi axmed laakiin dhinaceennana teenaan raacsanayna waxaan leenahay caashaha soo barbaarto oo ha noqoto tii dal iyo dad iyo diinba waxu tarto aamiin
waa tahay caasha dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer cali kaahin diiriye iyo waxa ay yidhaahdeen adeer cusmaan kaahin diiriye iyo adeer maxamed kaahin diiriye qadan xuseen kaahin iyo odageeda fatxiya xuseen kaahin iyo carruurteeda iyo maxamuud kaahin diiriye iyo aabe maxamed ismaaciil warsame iyo hooyo maryan xasan ismaaciil iyo waxay yidhahdeen cabdidhuux maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa iyo mubaarak maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa iyo dhammaanba reer askar cilmi iyo dhammaan asxaabta meel kastoo ay joogaan waxaanay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan xiis xuseen kaahin iyo hibo cabdi ibraahim oo meherkoodu uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin meherkaasi ha idiin horseedo guur aad ku rayraysaan oo aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad kheyr qabta anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxaa ugu horeeya asxaabta diraysa raxmo canshuur cali iyo madiine cali cumar iyo xasan nuur faarax maxamed maxamed kool baa layidhi waa tahay iyo hooyo aamino cumar daahir iyo adeer macalin xuseen bashiir ibraahim dhambaaladan teebka lagu qoro iyo telefoonada waxyaabaha mararka qaar haddii aan la sixin kombyuutarka qaabka uu wax u qoraayo iyo iyo telefoonada mararka qaar waxaad is leedahay qor ayaa waxaa kasoo baxaya wax kale marka qoraallo u yaqaano uu isku saxaya adigoo ibraahim qorle wuxuu qoraya wax kale marka waa halis
waa inaad ku noqnoqotaa waa inaad ku noqnoqotaa oo fiirisa oo tirahdaa war hayga sixina sidaan u aqaanay sidaad u taqaana way kala duwan yihiin sidayda iigu daa mararka qaar waana ku adkaysatid iyo adeer macalin xuseen bashiir iyo iido dahaba ibraahim xuseen iyo cabdulaahi maxamed ibraahim iyo xasan cumar nuur wuxuu ku magac dheeryahay ducaysana waxay tahaniyad farxad leh u dirayaan lamaanaha adduunka baa layidhi iska calmaday oo kale ah cabdiraxmaan axmed ibraahim iyo gaclisadiisa baa layidhi nimco cumar nuur oo meherkooda uu ka dhacay duleedka muqdisho gaar ahaan baa layidhi ceelasha biyaha waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara oo bad khayr qabana kala helaa aamin waa tahay dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray caasho asxaabta kale ah caasho xuseen caagane iyo sacdiyo xasan ganey iyo jamaal axmed cabdiraxmaan iyo mawliid maxamed shuuriye iyo maxamed ibraahim aadan nuune iyo suleymaan sheekh xasan jaamac iyo salaad xirsi maxamuud iyo waxay yidhaahdeen wacan maxamed iyo farxiyo dhuubow aadan iyo shukri cabdulaahi iyo ikraar cabdulaahi iyo ayaan cabdulaahi waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan dahabo ibraahim xuseen iyo waxay yidhaahdeen ciidow gaanuug salaad oo isku guursada bay yidhaahdeen mooyaale kenya ducaduna waa xaggiina arooskiina aamiin ayaan idin leenahay waa tahay ibraahim oo dhambaalada ugu dambeeya ee barnaamijka intaanan gelin bal heesta xigta noo soo qabo baydhabo ma gaartaa ishi baydhabo iyo meelahaas haye shimbirkaas baydhabaa loo diray waa gartay kolley howl howl culus buu hayaa howl ka culus oo caashaqana ma jira soo ma cumar dhuule cali ku soo dhowaada
nin jacayl ku beerkiyo kala jaray bogiiso
baditoonabano waan kula ballamina jacaylku beerkiyo kala jaray boggiiso baadi doonabano adan kula ballamina biryahadalka qaata miyaad beeleed ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba ma gaadha hadalka qaada miyaad beled ka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba magaadha midhanbaafinaye igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatee midhanbaafinaye igu beertay caashaqa janno biliicsantaydii waa bartay ku dhalaatee hadalka qaada miyaad beeledkan dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba magaadha beri hadalka qaada miyaad beeledka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba magaadha wadhulwada barwaaqo aan abaartu barano beeshii degman ka beryo kama haybaabte wadhulwada barwaaqo aan abaartu barano beeshii degmagta beryo kama hayaante hadalka qaada miyaad beledkan dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba magaadha beri hadalka qaada miyaad beledka dhaaftaa dhulka kale u badan tahay baydhaba magaadha
dabalada ugu dambeeya ee barnaamijka haddaan guda gala ibraahin oo labada gacantayda ku jirta mid ka mid a haddaan ku bilaabo waa hooye xaawo cabdi cabduleeye habaryar khadiijo cabdi cabduleeye eedo faadumo carabow cumar iyo adeer macalin maxamed macalin axmed iyo ibraahim maxamuud carabow iyo maxamed maxamuud carabow xasan maxamuud carabow iyo xabiibo maxamuud carabow iyo jawaahir maxamuud carabow waxaa kaloo dhambaalkan ku jira fardowso maxamuud carabow iyo samsam maxamuud carabow waa dhammaan ilmo maxamuud carabow carabow raaxo shariifa ku jirta oo ilmo carabow ah iyo sacdiye sheekh xuseen iyo tariig sheekh xuseen iyo xalwo sheekh xuseen iyo adeer maxamed maxamuud xuseen iyo ugu dambayntii faadumo axmed cali dhammaan reer carabow oo kala jooga gudaha dalka iyo dibadiisa waxay tahaniyad dhalasho oo farxad lah u dirayaan cabdulaahi maxamuud carabow iyo fahiima sheekh xuseen oo koob iyo labaatankii bishan julaay ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban ku aqalgalay nuur adduunyo ee degmada dhaarkiinley ee gobolka banaadir waa magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwii isku waara ubad kheyr qabana kale ibraahina waxaan maqli jiray xaafadda nuur adduunyo nuurta aaqiran inay jirtay sidaa ma hayn xaafadda madiina ay u soo gasheen
madiine waa la wada degan yahay nuur adduunya iyo nuurta aakhir marka waa xaafad waxay ahayd oo xaafadihii dambe ka mid a sooma nuur adduunya Ah, waa biiwata meesha ku weli jirtay ahayd oo dukaana markaasay caan noqotaa xaafadii dhan markay qaadatay aad iyo aad soomaalida magac bixin oga
waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray nuur aadan iyo ustaad cusmaan ismalure iyo cabdulaahi mukhtaar xukun iyo waxay yidhahdeen cabdikhaaliq mukhtaar iyo bilaal mukhtaar iyo samiiro mukhtaar iyo carfi mukhtaar iyo xaawo garuun iyo waxay yidhahdeen nuur garaad iyo xuseen cabdi waxaana ay taaniid gaarsiinayaan sheekh saalax mukhtaar iyo afadiisa xabiiba oo gabar ay ugu dhalatay mandera dalka kenya waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey sumaya sheekh saalax waxaana ay boga barayaan sumaya inay noqoto tii soo barbaarta oo soo weynaata dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamin ayaan aniguna leenahay dhambaalka ugu dambeeya ibraahim oo dhinacayga waxa uu ka yimid cabdalla xasan cabdiraxmaan oo loo yaqaano soor ahmo waata iyo cabdalla hilowle iyo eedda faadumo iyo faadumo hilowle iyo ruqyo cismaan iyo shugri xaaji xuseen iyo aabe hilowle iyo maxamed cabdi iyo cabdulaahi cismaan iyo isxaaq maxamed xasan maxamed sidow iyo maxamed ibraahim ah, nunne iyo aadan macalin xasan iyo ibraahim aadan cusmaan iyo ismaaciil bashiir iyo cali xasan cabdiraxmaan dhammaantood waxay kala joogaan boosaaso qardho afgoy ee madiine iyo ceelasha biyaha waxaanay tahniyad u dirayaan maxamed cismaan cali iyo marwadiisa caaisha hilowle oo koob iyo labaatankii bishan julaay ku aqalgalay magaalada boosaaso waxa ay leeyihiin waxaanu aqalgalkiina u rajaynaynaa inuu noqdo midkii waara ee ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambeysa caasha ee dhegeystayaashan aan usoo qabanaynana waa bogsan waaye awga haye maxaa helay wixii hele usaa sheegay
isagaa heest ugu sheegi doona sama bogsan waaye awga codkii macaanaa ee waa fanaanka saciid khaliif iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno waa ibraahim iyo caasha oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
عشق وبعلايو بروح قرا تبغى شدايو وبعد يوبا عضن باهي باغي بحر صور قلايو تدويني غوفر ورتي عشق وبلايو بئر روح قرا تبغى شدايو وبعد يوبا عضن باحي باغي بحر صور قلايو بدويني غوفر ورتي Aha. Dadweyne oo faroorte. Aha. Dadweyne oo faroorte. daduley baroor deeqdo cudurka amadise bogsan waaya awga
baroor deeqdo cudurka ma dhise doksan waaya awga baan male jacaylku lagamana baqabao waxay u barisado boga iyo sideeda darku ugutayo bardacarka duubane baxarkagiiba maaye baan male jacaylku lagamana baqabao waxay u barisado boga iyo sideeda darku ugatayo bardacarka duubane baxarkagiiba maaye baxarkaagiiba maaye baxarkaagiiba maaye